galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a maamulka gobolka bay ayaa maanta magaalada baydhabo ku soo bandhigay meydadka shan ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab raggan ayuu maamulku sheegay inay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen deegaanka saydalow oo ku yaala duleedka baydhaba waryaheena maxamed colaad xasan ayaa arrintan ka wareystay wasiirka dhaqancelinta maleeshiyaadka ee maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed nimanka saaka lasoo bandhigay waxay ahaayeen elbiyeed ku yaala deegaanka saydhelow rag dadka shacabka ee xololeyda ee soo qaxay ee abaartu ay hayso baadayey isku dayayay inay dadka ka iibiyaan biyihii ay lahaayeen ayaga bulshadii ceelkii horey ay u qoteen ciidamada booliiska gaalka ayaa howlgal sakdi dhexe xalay ay ku qaadeen ceelashaas biyaha ee shacabku markii ay soo ayla dhaamiyeen oo ay sheegeen in cadowga dhibaato badan uu ku hayo howlgalkiina wuxuu kusoo gebagaboobey si wanaagsan hub iyo iyo dhamaan wixii meelaha cadowga ah inta badan meesha joogayna kuwa la laayay iyo kuwa la qabtay ayaa laga dhigay ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa shacabku inay soo qaylo dhaamiyaan meeshii ay kasoo qaylo dhaamiyaan ciidamada booliiska gaarka u tababaran ayaa howlgalla ka fulin doona imise qof ayay ahaayeen ragganaad sheegteen al-shabaab ka tirsanaayeen oad howlgalkaa ku disheen eed soo bandhigteen
cadowga meesha ku geeriyooday oo hadda aan xaqiijinayno oo aan indhaha ka qaadnay waa ilaa iyo shan ruux laga yaabaa kuwo kaloo sii cararaya inay ku dhintaan meelaha hoodka ah inay ku dhintaan laga yaabaa laakiin inta aan xaqiijiyey ee indhaha ku aragnay waa shan ruux waa gartay marka deegaankan howlgalka uu ka dhacay oo aad magaciisa ku sheegtay saydheelow xaguu ku yaalaa saydheelow wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeyaa labaatan jirow iyo iyo magaalada baydhabo dhinaca boqool ayuu kaga aadan yahay dhinaca waajid magaalada baydhabo waa deegaan ka tirsan soona baydhabo ka tirsan yahay ilaa iyo soddon iyo dhowr kilomitr ayuu u jiraa magaalada baydhabo waa gartay mar haddii dagaal dhacay oo meesha aad howlgal ka samayseen aad shabaab ku disheen inaad soo qaadaan meedadkoodii oo aad baydhabo kentaan oad kusoo bandhigtaan ujeedadaad kala hedeen maxay ahayd muhiimaddu waxay tahay dadka shacabka ee soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waxay go-aansadeen cadowga meelaha uu joogo in ay ciidamadooda la shaqeeyaan ay u sheegaan meesha in cadow uu joogo meesha howlgalka uu ka dhacay waa meel baadiya sida aad la socotid ciidamada markay ku guuleysteen bresinkii ayagoon wax dhibaataa midna aan soo gaarin waxay usoo bandhigeen shacabka si loo muujiyo shaqadu inay tahay mid dhaba oo ciidamada ay soo qabteen keliya aysan noqon mid afka laga sheego intaas un bay ahayd muhiimaddu muhiimad kale ma jirin waa gartay marka berihii bilo hore waxaan ogaa in al-shabaab meelaha baydhabo ku hareereysan labaatan jirow iyo deegaanka hadda aad sheegayso iyo meelaha ku dhow dhow ay joogeen oo mararka qaarna ay magaalada habeenadii weerar kusoo qaadayeen oo rasaas kusoo ridayeen arrimaha maxaad ka qabateen magaalada baydhabo halistii ku wajahnayd ee shabaabka soo dhuumalaysanaya sida aad la socotid inta badan nimanka cadowga ah waxay keliya beegsadaan dadka deegaanadan koonfur galbeed qaarna waa ay gudoomiyeen oo waad la socotaa degmooyinka qaar ee uu maamulka koonfur galbeed uu ka arrimiyo sida bokool iyo diisoor waa ay gudoomiyeen lama mid ahan deegaanada kale ee soomaalida kale ay degto ama garbahaarey ha ahaato ama jubbooyinka ha ahaadaan lama mid ahan cadowga waxay culeys soo saareen deegaanadan in ay ay mar walba ummadan ku nool ay dhibaateeyaan oo ay baadaan ciidamada booliiska gaarkaa waxay howlgallo ka wadaan dhammaan deegaanada koonfur galbeed sida aan la socotidna maanta uguma horeydo inay cadowga dilaan alxamdulilah ilahay ayaan umahadinaynaa deegaanka hadda aan ka talino ama aan joogno inta badan deegaanadan koonfur galbeed nabadgelyadooda waa ay fiican tahay cadowgana waa lagula diriraa sanadkan magaalada baydhabo iyo suunaheeda wax ka jira nabadgelyo aada u ballaaran ilaahay kafuurraxiimka ahaana waxaan weydiisanaynaa nabadgelyada inay sii ballaarato waxaan umahad celinaynaa nabadgelyadaas ilaahay ka sokow ciidamada booliiska iyo kuwa booliiska gaarka iyo kuwa ciidamada xooga dalka oo iskaashanayo kuwa walaalaha amisom oo ayagana gurmad hel iyo hooba la garab taagan nabadaas iyo wanaagaas iyo cadowga in la beegsado sidaas ayay ku timid ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa nabadgelyaduna inaan sii wadno horay oo isii socoto nimanka cadowgana sida aan kuu sheegay waxay keliya ay beegsadaan dadkan kasoo jeeda deegaanadan koonfur galbeed waaad la socotaa deegaanada kale deegaan go-doonsan ma jiro baabuurka muqdisho ka soo baxo wuxuu nabadgelyo ku tagaa garbahaarey midka kaleo kismaayo ka baxo wuxuu aadaa meeshuu doono dee cadowga shabaab kuwa uga jiray deegaanadan kuwa kasoo jeeday oo shabaabka ku jiray ma garan karno waxay ula jeedaan shaqooyinka kale ee shabaabku uusan qaban oo ayaga keliya ay qabtaan oo ay bulshada soomaaliyeed ay ku godoomiyaan gaar ahaan dadka ayaga ay ay isku heebta yihiin oo ay isxigaan ilaahay idinkii annakana go-aanan qaadanay meel alla meesha ay ku dhuumalaysanayaan saddex iyo shan iyo toban iyo labaatan ay joogaan ciidamada booliiska gaarka ee tababar ku filan u qabo inay cadowga dilaan ayaa loo diyaariyey biidnillahi alkariim waana la diriraynaa inta ay kaga dhammaanayaan ummaddan soomaaliyeed dhexdeeda ayaga lagaga baabi'inaayo ama deegaanada koonfur galbeed
xasan xuseen maxamed oo u waramayey wariyaha v o e da maxamed colaad xasan